أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka andalus bodkasti xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah doctor maslax oo aan wax ka weydiin doonno arrimo ku saabsan caafimaadka talooyin muhiim ahna noo faa'iideyn doonaa intaan ku guda jirno barnaamijkeenna ugu horeyntii doctore soo dhowow bismillaah alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd jazaaka allahu khayran akhii waa dhowah waa tahay dictore waxaa foodda inoogu soo haya xilli roobaad bal marka hore waxaad waxaa nooga sheegtaa cudurrada ku faafa bulshada dhexdeeda xilliyada roobka uu jiro bismillaah jazaaka allahu khayran waad mahadsantahay ismaaciil xaqiiqatan cudurrada biyaha ka dhasha aad bay u baaxad weeyihiin ama loo yaqaano waterbon disease afka qalaad waa cuduro uu keeno isticmaalka biyo wasakhaysan ama cunista cunto wasakhaysan ama lagu diyaariyey biyo aan nadiif ahayn cuduradani marka waxay ka dhashaan jeermisyo kala duwan oo wasakheeya biyaha iyo raashiinka jeermisyadaas marka waxaa ka mid ah bakteriya virusyo iyo goryaano iyo mataqaanaa fangas wax loo yaqaano waxaa jira marka cuduro oo waaweyn biyaha ka dhasha cuduradaas waxaa ka mid ah daacuunka ayaa ka mid ah oo keena virus iyo bacteria intaba keena waxaa sidoo kale ka mid ah shubanbiyoodka shubanbiyoodka wuu noocyo badan yahay bacteria keenta bacteria ecoli la dhahayaa keenta salmonella virusa keena waxyaalo badan baa keena jaardilambiyaa keena sidoo kale waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano tyfodka ama caloosha ku dhaca waxaa keena salmonella bacteria ka mid ah bacteriyaasha iyagana caloosha ku dhaca waxaa sidoo kale ka mid ah cagaarshowga noocyadiisa kala duwan cagaarshowga wuxuu leeyahay b c d e ilaa iyo shan viruse ayaa keena marka cagaarshowgana waa ka mid sidoo kale waxaa ka mid ah goryaanada loo yaqaano ameebaha ama bahalka yar oo yani dirdiraha ay dadka u yaqaaneen oo dabada ka cuna ilmaha marka dambena shubanga uu keeno ayaa ka mid ah sidoo kale waxaa ka mid ah jardilambia ama jardiasis bah la dhaho asna goryaan ah oo keeno asigana cudurada biyaha ka dhasha sidoo kale waxaa ka mid ah maleriada ka mid ah xaqiiqatan maleriada waxay u malayaan dadka inay ka yimaadaan kaneecada qaniinyadeeda keliya biyaha wasakhaysan ayay ka dhalataa marka inkastoo aysan si toos ah biyaha lacabo aysan u keenin haddana waxay ka dhashaan biyaha fadhiyo oo ay ku tarantaa kaneecada islamarkaasna ay ku faaftaa marka aad baad u mahadsantaha waa tahay dictore waa maxay asbaabaha ugu waaweyn ee keena cudurada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay asbaabaha ugu waaweyn cudurada biyaha ka dhasha ay keenaan waa ay tira badan yihiin marka waa kala qaadi doonaa waxa ugu horeeyo saxrada ama waxa loo yaqaano human animal west yani saxrada biyaha ka dhalata tani marka sababta ugu weyn ee cudurada biyaha ka dhashaan ayay ka imaataa saxrada marka dadka ama xoolaha ee ku daadata dhulka ama webiyada ayaa jeermisyo badan sameeya sida viprokoleeraha nooca daacuunka keena ecolida salmoneelaha keena jaardiyaha ku dhex faafa biyaha iyo noocyo kale waa nambarka ugu weyn oo inta badan cudurada biyaha ka dhashay ay ka faafaan nambarka labaad ee waxa waaye ceelasha ama iloha biyaha laga cabo oo musqulaha ku dhow haddii ceelka aad biyaha ka cabayso ama ilaha aad biyaha ka cabayso ay u dhow yihiin musqulaha musqusha saxarada iyo jeermisyada si fudud ayay ugu gudbaan marka biyaha hoostooda si siimow ayay kusoo galaan isku dhowaashahaas marka waa qodobka labaad ee ugu daran ee cudurada biyaha ka dhashay ay ka imaadaan waata qodobka saddexaad biyo aan la karkarin ama aan la sifayn waxay ka mid yihiin cudurada biyaha ka dhasha biyaha la cabo ee aan la karkarin waxay si toosa u gudbiyaan jeermisyada tooska qodobka afaraad nadaafad la'aanta ama wax loo yaqaano buur hygiene dadka aan dhaqanin gacmahooda si joogto ah kadib musqusha ama ka hor cuntada jeermisyo badan ayaa u gudba gacmaha iyo mataqaana nadaafadaradaas dhaqashada ka yimaad tani marka waxay sababaysaa shuban iyo daacuun iyo goryaani inay ka dhashaan iyo waxyaalaha la mid ah qodobka shanaad qashinka iyo wasaqda deegaanka oo biyaha ka dhasho aan si fiican la yskaga asturin marka la tuuro qashinka xoolo dhintay ama walxo kiimika leh meel u dhow webiyada ama balliyada lagu tuuro waxay wasakheeyaan ilaha biyaha tani marka waxay keentaa cuduro kala duwan iyo xitaa sumow ayaa ka dhalan kara taana way ka mid tahay qodobka kale roobabka culus iyo daadadka oo kale markay yimaadaan waxaa ka dhasha iyagana cudurada biyaha ka dhasha daadadka marka waxay ku qasaan biyaha nadiifka iyo kii wasakda ah iyo saxradii ayaa isdhexmaraysa waxay keenaan marka faafidda cudurada sida daacuunka iyo shubanbiyoodka marka aad bay halis uyihin waxyaalaha muhiimka xilligan oo kale laga diga waayo bilmunaasaba hadda oo kale qodobka xiga kaydinta biyaha si aan nadiif ahayn oo loo kaydiyo waxay ka mid tahay iyadana waxyaalaha cudurada biyaha ka dhasha ayay ka dhalan karaan biyaha lagu kaydiyo weel aan dabool lahayn ama aan nadiif ahayn waxay noqdaan meel jeermisyo iyo kaneeca ku taranto sidaas daraaddeed marka kaneecadaas waxay keeni kartaa cudurada sida maleeriyada tyfodka inkastoo aysan biyaha la cabo keenin haddana biyaha fadhiya ayaa sababta ugu weyna marka taana waa mid qodobka xiga xoolaha iyo dadka oo wada isticmaalo ilaha biyaha hal meel biyaha ka wada cabaan meelo badan oo miyiga ah dadka iyo xoolaha waxay ka wada cabaan hal eel ama hal bal saxrada xoolaha ayaa marka sidaas ku wasaqaysa biyaha taasoo keenta marka cudurada sida jaardiyaha bakteriyadii salmonalihii daacuunkii iyo waxyaalahii la midka ah qodobka xiga kaabayaasha biyaha oo liita xaqiiqatan dalalka aan nidaamka biyaha nadiifinta aan lahayn ama wadamada oo mataqaana xagga biyahooda uu aad u liito waxay u baahan yihiin wax loo yaqaan water treatment daaweynta biyaha waxay la kulmaan marka dadkaas oo kale haddaysan haysan daaweynta biyaha iyo nidaamaadkii biyaha haddaysan haysan cuduro badan oo ka dhalan kara biyahaas haddii biyaha marka magaalada aan si sax ah loo sifayn ama loo nadiifin ama loo maarayn ama jeermiska aan laga dilin waxaa ka dhalan kara cuduraha biyaha ka dhasha qodobka xiga wacyigelin la'aan iyo aqoon daro xaqiiqatan wacyigelin la'aantu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu waaweyn ay cudurada badan ka dhashaan dadka marka aan ogeyn sida loo nadiifiyo biyaha ama aan garanaynin ama aan loo sheegin ama sida loo ilaaliyo nadaafadda saxda ah waxay si fudud u faafiyaan cudurada ka dhasha biyaha tani marka waa sababta wacyigelinta caafimaadka ay muhiim u tahay ee mar kasta ay dhakhaatiirtu iyo baahda caafimaadka ay ugu celeliyaan jazaaka allahu khayran meelaha qaar dictor waxaan ku aragnaa magaalooyinka wilaayaadka ka mid ah in biyaha tubooyinka oo qoysasku ay isticmaalaan in wasaqay ku jirto ama waxyaabo ciidoo kale bal dhibaato intee leeg ayay biyaha dadka u geysan karaan aad baad u mahadsan tahay waxyaalihii aan hadda ka soo waramaynay la mid yihiin tubooyinka ceelasha ayay ku xiran tahay ceelasha hadday yihiin ceelal riig ah oo nidaamsan oo nidaamkii saxda ahaa loo sameeyey oo loo hagaajiyey hadday yihiin tubooyinkoodu waa ammaan laakiin ceelasha hadday ceelgacmeed yihiin la yskuma halayn karo waxay ka mid yihiin meelaha ay biyaha cudurada ka dhasha ay ka dhalan karaan
marka badiil ma u noqon karaan in dadku ay isticmaalaan biyahan warshadaha ay filtareeyaan localka ah aad baad u mahadsan tahay Eh, waxaa badiil u noqon kara dadka haddii biyaha ay isticmaala ay tahay biyaha ceel gacmeedka oo kale ama ceelaha gacanta lagu qoda ay yihiin waxaa ka fudud eh, inay isticmaalaan karkarinta eh, biyaha biyaha waa la karkarina waxaa jira eh, na- daawooyin yar oo biyaha nadiifiyo waxaa la heli karaa filtaraad yaryar oo ay dadka biyaha ku isticmaali karaan oo biyaha ka dhigi kara nadiif jeermis la-aan ka dhigi kara iyo waxyaalo la mid ah ci- sida ugu fudud oo qofkana ugu qarash yar oo u heli karo biyo nadiif ah waa in biyaha uu iska karkariya hadduusan heli karin ilaha sifayn kara ama nidaamin kara ee Mhm.
tubooyinka iyo waxyaalaha la midka jazaak allahu khayr Mhm. waaya doctore een, caruurta iyo dadka da'da ah maxay ugu nugul yihiin een, cudurrada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad u wanaagsan Ee, sababaha caruurta iyo dadka da'da ay ugu nugul yihiin Mhm.
cudurrada biyaha ka dhasha waa su-aal aad u wanaagsan Ee, kow ee, difaaca jirka wax loo yaqaano immune systemka ayaa daciif noqonaya mar hadday dadka da' noqdaan Mhm.
ay lixdan ka koromaraan Mhm.
ama caruurta shanta sano ka yar difaacooda jirka weli si buuxda uma dhisna Ee, sidoo kale dadka waayeelka ah lixdanka dhaafay difaacooda jirka wuu daciifaa da'da awgood Mhm.
taas marka micnaheedu waa in jirka aysan si fudud ula dagaalami karin bakteeriyada viruska fangaska iyo waxyaalaha la midka iskama celin karaan Mhm.
marka waxaa ka dhalan kara marka fuuqbax degdeg ah ayaa ka dhalan kara difaacooda aad u liita Mhm.
caruurta iyo dadka waayeelka ah, ee labaduba si dhaqsaha ayay u fuuqbaxaan marka ay shuban ama matag la kulmaan Mhm.
sababtoo ah jirkooda eh, ayaa yar caruurta ama da'dooda oo dadka waaweyn ayaa aad u weyn marka waxay lumiyaan marka biyo iyo cusbo badan eh, muddo gaaban gudahood Mhm.
taas marka waxay keentaa khatar ah fuuqbax halis ah oo nafta halis gelin karta Mhm.
waxaa kaloo ka mid ah eh, asbaabaha ay ugu nugul yihiin jirka oo aan awoodin inuu si dhaqso ah u soo kabto Mhm.
caruurta iyo dadka waayeelka ah si tartiib tartiib ah ayay u bogsadaan marka ay xanuuno la kulmaan Mhm.
marka cudur uu ku dhaco kale Mm.
haddii shuban ama cuduro kale ay ku dhacaan oo kale waxay u baahan yihiin waqti dheer si ay u soo kabtaan Mhm.
ayay u baahan yihiin marka waxaa halis ah marka in cudurka u gudbo xaalad daran ama uu keeno nafaqa daro Mhm.
Eh, waxaa sidoo kale eh, keeni kara asbaabaha ay ugu nugul yihiin Mhm.
nadaafad xumada iyo fahan la'aan waxaad la socotaa carruurta inay yaryar yihiin aysan fahansanaynba nidaamkii nadaafadda la raacay Mhm.
ee dadka waayeelada ahna aysanba fahansanaynba ama aysanba awoodinba tabartooda darteed Mhm.
marka caruurta badankood ma yaqaanaan sida loo ilaaliyo nadaafadda saxda ah gacmo dhaqidii ka hor musqusha kadib waxaasoo dhan ma yaqaanaan cuntada qaabkii loo isticmaali lahaa Mhm.
cunto daboolan in la isticmaalo oo markaasi cunto feedan aan la isticmaalin waxyaalahaasoo dhan ayaa ka saacidi kara dadka marka waayeelka ah mararka qaarkood awood uma laha inay si joogto ah u ilaaliyaan nadaafadooda sababtoo ah daal soo wajaha ama tabaryari soo wajahdo ama xanuuno jira awgood waayeelka waxaa laga yaaba inuu xanuunsan yahay Mhm.
marka ma awoodi karo nadaafad badan iyo shaqo badan inuu iska qabto Mhm.
taas marka waxay u fududaynaysaa iyadana in Inuu jeermiska iyo Mhm.
biyaha ama cuntada kaga gudbo Mhm.
oo sababo tabardari awgood Mhm.
waxaa sidoo kale ka mid ah nafaqa daro ama malnutrition caruurta yaryarka iyo dadka waayeelka ah, qaar waxay qabtaan waxay qabaanba eh, nafaqa daro taasoo daciifisa jirkooda Mhm.
nafaqa darada marka waxay yaraysaa awoodda jirka ee la dagaalanta cudurada immunityga waxa loo yaqaano difaaca jirka Mhm.
qofka hadduu nafaqa darsado yacni iskama difaaci kara eh, waxyaalihii jirka soo weeraraya sida bakteeriyada viruska fangaskan gori waxaan la sheegaya jirka ayay horor ku yihiin jirka ayaa laga ilaaliyaa immune systemkan difaaca jirka ayaa had iyo jeer wuxuu u taagan yahay inuu la dagaalamo oo iska dhiciyo marka qofka marka hadduu waayeel noqdo difaaciis hoosuu usoo dhaca caruurta yaryarka ah difaacooda hoosuu jiraa Mhm.
sidaas darteed aad yay bay ugu nugul yihiin waxaa sidoo kale oo ka mid ah waxyaalaha ay nuglaantaas keenaya deegaanka iyo xaaladaha nolosha ay ku nool yihiin mararka qaar Mhm.
waxaa laga yaabaa qoysas badan oo sabool ah ama ku nool meel aan biyo nadiif ah lahayn waxay cabaan marka biyo aan la sifaynin ama biyo wareedyo ama balliyo inay ka cabaan Mhm.
ee, awoodooda darteed saasna inuu kusoo gudbo xanuunka ama cudurrada biyaha ka dhashaan waa laga yaabaa Mhm.
caruurta iyo waayeelka marka meelahaas ku nool waxay si fudud u qaadaan cudurrada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsantaha Mhm. waa tahay Een, maxay yihiin doctore een, calaamadaha een, lagu garan karo cudurrada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay ee, calaamadaha guud ee cudurradan biyaha ka dhasha lagu galan karo ama general symptoms of waterborne disease Mhm.
waxaa ugu horeeya shubanka ee, waa calaamadda ugu badan oo lagu garan ee karo la tarkiisiyo Mhm, ee, cudurrada biyaha ka dhasha mhm, ee, saxro badan oo biyo ah ama dhiig leh waxyaalaha ka mid ah calaamadaha ay ka mid tahay mararka qaar saxradu waxay u ekaan kartaa biyaha cad ama biyaha sida bariiska oo kale la karkariyey mhm, gaar ahaan xilliga daacuunka oo kale mhm, ee, matag fara badan ayaa la arkaa badanaa la socdo shuban jirka wuxuu isku dayay inuu ka saaro jiirmisyada ama sunta jirka ku jirta mhm.
ee, ee, matagaas awood markaa qofka uu matagaayo yaa jirka isku dayay inuu ka saaro jiirmisyada jirka ku jira Mhm, ee, qodobka xiga fuuqbax ayaa lagu gartaa ee, waa garan.
jirka wuxuu lumiyaa biyo badan sababtoo ah Mhm.
shubanka iyo matagga qofka sii deynayo waxay ka mid tahay electrolyteska ama macdintii jirka ka jirtay qayb ka mid ah oo bannaanka u baxday Mhm, calaamadahaas fuuqbaha ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah afka oo qalala qofka haraad badan in lagu arko kaadida oo yaraata ama midab madow ay yeelata oo is- kalarkeeda isbedela indhah oo gudma daal iyo wareer qofka in lagu arko qandha inay imaato sida jirka oo kululaada ee calaamadaha muujinaya in jirku uu la dagaalamayo jeermiskii oo keenay cuduradan biyaha ka dhasha gaar ahaan cudurada typhoidka hepatitiska ama shigeelaha mhm, Ee, waxaa sidoo kale ka mid ah madax xanuunka iyo daal badan inuu qofku u yimaado waxaana keena jirka oo la tacaalaya infectionka iyo fuugbaxa Ee, sidoo kale waxaa ka mid ah calool xanuun mhm, ee, ee, ama waxa loo yaqaano abdominal pain ama crumbis caloosha oo lama jiiro mhm.
Ee, jirka marka wuxuu muujinayaa falcelin ka dhalan karta jeermisyada ama cayayaanka protozoa loo yaqaana Mhm, Ee, waxaa laga dareemaa caloosha hoose ama dhinacyada caloosha intaba ayaa laga dareemaa Ee, sidoo kale waxaa ka mid ah labolabo oo dareen ah qofka inuu dareemo Ee, inuu Waata.
doonayo inuu matago oo kale qofka inuu dareemo Ee, waxaa sidoo kale ka mid ah ee, wasakda iyo markaa jeermisyada ku jira caloosha qofka inay u u keenaan inuu wax badan uu ka sii daayo oo ama caloosha ay xanuuno badan ay ka yimaadaan waxaa sidoo kale ka mid ah daal iyo tabardari guud calaamadaha lagu yaqaano fuuqbaha inta badan ama cudurada biyaha ka dhasha mhm.
ee, sababaha jirka oo biyo iyo cusbo badan lumiya ayaa la arkaa daal ayaa marka soo wajahaya Mhm, dadka marka cuduradaas qaba waxay dareemaan marka daciifnimo iyo wareer ayay dareemaan waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha kaleoo lagu arki karo beerka oo barara ama maqaarka oo huruud noqda Ee, sidoo kale waxaa jira calaamado gaar ah oo lagu garan karo cudurada biyaha ka dhasha sida cagaarshowga nooca hepatitis ega iyo Mhm.
iiga iyo intaba lagu garan karo Ee, maqaarka iyo indhaha ayaa mararka qaar noqda jaalle ama wax loo yaqaano jaundis noqda marka intaasoo calaamadood ayaa lagu garan karaa dhammaan Mhm.
cudurada biyaha ka dhasha aad baad u waa mahadsan tahay ditore marka cuduradan ma leeyihiin xaalad fudud iyo xaalad daran aad baad u mahadsan tahay Een, cuduradan biyaha ka dhasha ee, waxay leeyihiin sida aa sheegtayba labadaas xaaladood a e b Mhm.
ayaan u kala qaadaynaa waa garta calaamadaha fudud ama mild symptoms waxa loo yaqaano Mhm, waxay muujinayaan in cudurka uu weli yahay heer bilow ah mhm, ama aan halis badan lahayn waa garta calaamadaha marka ugu badan ee lagu garan karo waxaa ka mid ah marka uu fudud yahay xanuunka shuban yaryar qofka in lagu arko laba ilaa iyo saddex jeer maalintii Mhm, calool xanuun oo khafiif ah ama marmarka qaar in la arko ee, Mhm.
matag mararka qaarkood in qofka lagu arko mhm, qandho yar ama jirka oo daal dareema in lagu arko qofka mhm, ee, dhimis yar oo cuntada ama cabitaanka qofka inuu daayo wax yar inuu isdhimo siduu ahaan jiray qofka in lagu arko caloosha oo buuxda ama uu qofka isku haysto inuu dhergan yahay oo kale inuu isku arko Ee, iyo sidoo kale dhibaatooyin caloosha la xiriira sida laabjeex ama labalabo khafiif ah meel dheer ah inuu qofka isku arko ayaa lagu arkaa calaamadaha noocan oo bilowga ah oo fudud Ee, calaamadaha b ee daran ama loo yaqaano severe symptomska kuwani marka waa calaamado muujinaya in cudurka uu halis yahay ama uu sababay fuuqbax ama dhibaato gudaha jirka geysan karta calaamadaha marka ugu waaweyn ama daran oo lagu garan karo waxaa ka mid ah shuban aad u badan oo in ka badan lix jeer maalintii qofka isku arko Ee, shuban dhiig leh ama mid madow calaamad madow muujinaya ee, matag joogto ah ama aan la joojin karinba ee, aad u fuuqbaxaya qofka ee, mhm, fuuqbax ama wax loo yaqaan dehydration calaamado leh sida dibnaha oo qalala ee, faruuraha maqaarka oo engega mhm, ee, indhaha oo godma ee, kaadida oo yaraata ama huruud noqota daal iyo madax xanuun oo qofka lagu arko qanlo sare in ka badan soddon sideed dhibic shan digri centigrade heerkeeda inuu gaaro in la arko caloosha oo aad u xanuunta ama u bararta in lagu arko qofka isbeddel maskaxeed qofka inuu dareemo hurdo badan miirbeel wareer ama dawakhaad qofka inuu isku arko caruurta yaryar ilmaha aan nuugin naaska inay aad u fuuq baxaan oo maadaama naaskii hooyadooda ay waayeen laga dareemo xaalad adag marar qaar ilmaha oohin fara badan in laga dareemo ama caloosha iyo dhabarka oo markaasi godma oo aad u fuuq baxay laga dareemo dadka waayeelka ah waxaa laga dareemaa daciifnimo daran gariir ama cadaadis dhiig oo aad u hooseeya wax loo yaqaano hypotension inuu cadaadiska dhiigooda bresharkooda inuu dhaco ugu dambeyntii ayaa laga dareemaa aad baad u maasan tahay waa tahay dictore qaabkee loo baaraa cudurada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay sida lagu ogaan karo ama qaabka aan u baarno cuduradan biyaha ka dhasha marka ugu horeysa calaamadaha jirka lagu arko waxa loo yaqaano clinical science and symptoms dhakhaatiirta marka hore waxay fiiriyaan calaamadaha uu qofku leeyahay ama ka muuqdo waxay ka mid yihiin qayb ka mid ah baarista waxaan markaa fiirinaa shubanka qofkaa la fiirinaya shubanka qofka heerka uu yahay ayaa la ogaanaa bukaanka matagiisa qandhada uu leeyahay caloosha inay xanuunayso fuuqbax inuu leeyahay daal iyo oon badan inuu leeyahay indhihiis inay godan yihiin ama maqaarka oo qalalan calaamadahaas marka waxay muujinayaan in jirka uu lumiyey biyo badan taas oo inta badan sabab u ah marka cudurada biyaha ka dhasha taas waa calaamadda ugu horeeya baaritaanka ugu horreya dhakhtarku uu samaynayo waay waxaa loo yaqaano physical examination midda labaad baaritaanka saxarada waxaa loo yaqaano stool test microscopic examination aa la sameeya saxarada ayaa la baaraa tani marka waa baaritaanka ugu muhiimsan ee lagu ogaado cudurada biyaha ka dhasha qayb ka mid ah waxaa laga baaraa jeermisyada sida viprocolera nooca daacuunka keena salmonella typhod nooca tifowga ka dhasha inta amweba histolitica nooca ameebaha ka dhasha goryaanada jaardalambiya nooca ka dhasha baaritaanadan dhammaan waxaa lagu sameeyaa microscope waxaana laga baaraa saxradaas inta la raadinayana waa intaas daacuunkii tifowgii ameebihii jaardii intaas ayaa laga baara natiijada marka saxrada ayaa waxay caddaynaysaa nooca cudurka iyo daawada ku habboon labadaba way caddaynaysaa hadday tihiin waxaan soo sameynay physical examination baaritaan muuqaalka ah waan soo wareysanay bukaanka qodobka saddexaad baaritaan waxaa jira dhiigga ah dhiigga la baarayo dhiigga la baarayo waxaa dhiigga laga ogaan karaa typhoidka nooca uu yahay iyadoo la isticmaala widal test wax loo yaqaan waxaa sidoo kale la ogaana hebititiska nooca uu yahay a e b wuxuu uu yahay in laga fiiriyo dhiigga antibodieska dhiigga waxaa kaloo lagu eegaa fuuqbax iyo cusbada jirka uu lumiyey qofka in laga ogaado qodobka xiga baaritaanka biyaha water testing biyaha naftirkooda oo qofkan uu cabay waa la baaraa waxaa laga baaraa biyaha la cabay si loo ogaado haddii ay ku jiraan jeermisyo biyahaas ee keeni kara cudurada sida ecoligaas oo muujinayo wasakda saxrada viprocolerihii salmonellihii dhammaan ayaa laga baaraa biyaha qodobka xiga ee taariikhda bukaanka waxa loo yaqaano patient history dhakhaatiirtu waxay weydiinayaan su'aalo muhiim ah oo bukaanka waxaa ka mid ah su'aalahaas halkee biyaha ka cabtay waxaa laga yaaba qofkan biyaha uu cabay inay u keeneen cudurkan ama shubanka ah ama dacuunka ama tiifowga waxaa la leeyahay marka patient history taariikhda bukaanka halkee biyaha aad ka cabtay waa su'aasha ugu horreeya ee la weydiiyo ma jirtaa biyo wasaq ah oo deegaankaas laga cabay ama deegaankaas si joogtaa looga cabo ma jiraan dad kale oo la mid ah calaamadahan aad isku argtay oo qaba oo meesha jooga ma cunto waddooyinka ama meelaha furan yaalaa la cunaa su'aalahaas marka waxay ka caawinayaan dhakhtarka inuu garto cudurka iyo halka uu ka yimid qodobka xiga baaritaanka fuuqbaha waxaa loo yaqaano dehydration assessment dhakhaatiirtu marka waxay fiiriyaan indhaha oo godma maqaarka oo aan dib ugu soo noqon marka la jiido waxa loo yaqaano skin trigger test carabka iyo dibnaha oo qalala ee, wadnaha oo si deg deg u garaaca Ee, haddii marka fuuqbax daran la helo waxaa la bilaabaa oresta ama milanka shifo ee, haddii uu xaaladda ay aad u daran tahayna waxaa si degdeg loo isticmaalaa fluidiska ama dareeraha oo laga isticmaalo xididada Ee, tani marka waa habka lagu ogaado ilaha cudurrada biyaha ka dhasha si looga hortago faafidooda isla Mhm.
markaasna loo daaweeyo aad baad u mahadsantahay marka eh, doctore cuduradan waxaa sheegtay markii la baarayo in qaybo badan lagu ogaado oo ay ka mid tahay inay bakteriya keento viruskoo kale ama gooryaano marka qofka marka la cilaajinayo dabcan markii waxyaabaha keena ay saa u kala duwan yihiin daawadana ma u kala duwanaanaysaa Isku aad baad u isticmaalaya.
mahadsan tahay ha ee, Mhm.
waa su-aal aad u wanaagsan Mhm.
ee, waxay ku xiran tahay daawada hadba baaritaanka nooca ee, cudurka sababta la helay haddii bakteriya la helay waxay leedahay daawo qaanad ku jirtoo gaar ah Mhm.
haddii cudurku uu keenay virus waxay leedahay daawo gaar ah inkastoo viruska inta badan aan daawo badan lahayn haddana si baa loola macaamilaa Mhm.
haddii cudurkan uu keenay fangas ama goryaan waxyaalo la mid ah Mhm.
wuxuu leeyahay daawo marka baaritaankan waxay aad ugu muhiimsan tahay ee dhakhaatiirta ama baahda caafimaadka inay helaan dawada ugu muhiimsan ee si sahlanna u daaweyn karta halkii loo soo mari lahaa wareeg dheer Waa ama tahay.
marba mid ku hubi ay noqon lahayd Mhm.
baaritaanka marka wuxuu sahlayaa daawada saxda ah iyo mataqaanaa cudurka saxda ah in lagu ogaado waa gartay doctore marka qaabkee loo daaweyn karaa shiban biyoodka qofka qaba marka laydin keenoo kale aad baad u mahadsan tahay ee, qaabka ugu fudud ee loo daaweyn karaa ee, Mhm.
qodobka ugu horeeya ee, waxaa la tarkiisiya ama xoogga la saaraa soo celinta biyaha iyo cusbada jirka uu lumiyey waxa loo yaqaano rehydration tani marka waa tallaabada ugu horeysa ee daaweynta Ee, sababtoo ah cuduradaas badankooda waxay keenaan fuuqbah ama wax loo yaqaano dehydration laba nooc oo marka fuuq celin ah ayaa jirta loo sameeyo mid waa ors ors oo loo yaqaano oral rehydration salt waa isku dar biyo iyo milix oo samaysan oo la siiyo dadka Ee, si loo sameeyo fuuq celin waa nooc Ee, waxaa la siiyaa dadka marka ee, weli ee, cabi kara afkana ay wax ka qaadan karaan aysan gaarin heer jiif ah waxaa laga heli karaa farmashiyaasha iyo meel kastaba ah, guryaha ayaa laga heli karaa waana la samaysan karaa ors culeys ma laha Ee, qodobka labaad ee, waa dareeraha ee, xididada laga qaato waxaa lagu siiyaa marka middan ee, dadka sida daran u fuuqbahay ama aan waxba cabi karin yaa isbitaalada lagu siiyaa Ee, isbitaalada ayaan lagu sameeyaa meel kale laguma sameeya marka waxaa jira marka daawooyin ee, antibiotikya ah ee, kuwa oo mataqaanaaye ee, shubanka joojiya ee, kuwa infekshanada joojiya daawooyin badanaa jira hadba marka waxay ku xiran tahay dhakhtarka ee, markaasi la kulmay bukaanka Ee, waxaa jira kuwo goryaanada lagu daaweeyo antiparasite wax loo yaqaano antibioticyada ayaa jira antifungal ayaa jira ee, antiviral wax la yidhahda jira oo shubanka iyagana lagula dagaalama ee, shubanka iyagana lagula dagaalama Ee, waxaa loo isticmaalaa sidoo kale antiviralka hebititisyada nooca a iyo e iyo noocyadaas ayaa loo isticmaalaa marka cuduradan daawadooda gaar ah ee, ayaa jirta Ee, Mhm.
bukaan kasta daawo gaar ayaa la siiyaa sidoo kale waxaa la siiyaa bukaanka ee, nafaqo iyo cunto caafimaad leh marka laga soo tago daawada waxaa jirta nafaqooyin loo sheego dadka inay cunaan oo caafimaad leh marka qofka uu soo bogsoonayo waxaa muhiim ah inuu cuno cunto fudud oo nafaqo leh sida bariiska cadka ah iyo mooska iyo caanaha iyo rootiga iyo waxyaalaha la midka ah Ee, waxaa loo baahan in laga fogaado cunto dufan badan ama shiilan xilligaas oo kale uu qofka soo bogsanayo qofka xanuunsanaya qof qof xanuunsanayo bogsashadii uu bilaabayo oo bimacnaa wuxuu u baahnaanaya inuu wax un cuno marka waxaa laga fogaana cunto dufan badan iyo shiilan waxyaalaha noocaas oo kale ah haddii maalan cuntadaas uu cuno maxaa qof waxaa dhalan kara in xanuunkii dib usoo noqdo barnaamijkii dib usoo noqdo ayaa dhalan karta Ee, inay cabaan biyo badan oo nadiif ah ayaa lagula taliyaa waa gartay Ee, sidoo kale nadaafadda ayaa talooyinka ugu muhiimsan ee la siiyey ah qofka markuu soo kacayo nadaafad joogta inuu sameeyo Ee, hygienic and prevention during treatment wax loo yaqaano inuu qofka dhaqo gacmaha kadib musqusha iyo ka hor cuntada Ee, inuusan cabin biyo aan la sifaynin ama aan la kerkerin Ee, inuu markaasi biyaha uu ku keydsado meel fiican oo markaasi dabool leh oo mar kastaba markaa la- laga warhayo Mhm.
daaweynta marka ee cudur kasta oo gaar ah ayaa jirta marka Mhm.
cudur kasta daaweyntiisu waa gaar hadduu Mm.
markaasi daacuun yahay hadduu typhoid hadduu shuban yahay hadduu goryaanki yahay hadduu cagaarjoow yahay hadduu shuban dhiig yahay daawo gooniyu leeyahay.
mid kastaba daawo gooni ayuu leeyahay waa garta marka marka waxaa loo baahan yahay eh, in bukaanka hadduu daran yahay la dhigo isbitaal Mhm.
hadduu uu jiro fuuqbax daran oo kale oo xaaladiisa ay adag tahay hadday fududahayna eh, waxaa lagu hayn karaa guryaha Mhm.
iyo meelaha mataqaanaa isbitaalada yaryar intaba waa lagu hayn karaa Mhm.
gunaanidka marka eh, daaweynta cudurada biyaha ka dhasha eh, waxaa asal u ah soo celinta eh, biyihii lumay in la soo celiyo Mhm.
daawooyinka jeermisyada dila in la siiyo kuwa goryaanada in la siiyo cunto iyo nasasho fiican in la siiyo Mhm.
nadaafaddana inay ku dadaalaan aad baad u mahadsantahay Een, doctor waxaa sheegtay waxyaabaha lagu daweynayo cuduradan inay ka mid tahay een, maadada loo yaqaano o r s ta Een, sidee loo isticmaalaa bal dadka ku dhegeysanaya u sharax aad baad u mahadsan tahay o r s ama waxaa loo yaqaano afka qalaad oral rehydration salt Mhm.
Eh, micno ahaan o r s ta waa isku dar biyo cusba leh iyo sonkor la isku geeyey glucose oo la cabo si loo bedelo biyihii iyo macdintii jirka ka baxay Mhm.
marka qofka uu shuban ama matag uu dareemo Mhm.
o r s ta marka waa dareeraha afka laga cabayo oo dib loogu fuuq celinayo jirka macdintii ka baxday Mhm.
marka la isku daro marka waxay soo celiyaan dheelitirkii biyihii iyo cusbadii jirka waxa loo yaqaano electrolytes Mhm.
macdintii jirka ayay soo celiyaan Mhm.
qaybaha marka o r s ta ay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay sodium oo markaasi cusba ah Mhm.
ee oo saddex dhibic shan garaam ah potassium macdintii hal dhibic shan garaam ah en, uh, glucose oo labaatan garaam ah iyo Mm.
biyo oo nadiif afar koob oo ama hal litir oo kale Mhm.
ayay markaasi ka kooban tahay ee o r s ta lagu sheego waa maadooyinkii macdintii iyo sokortii oo la isku qasay Mhm.
waxaa marka la heli karaa o r s diyaarsan oo sajad oo bowder ah oo dibadaha lagu soo sameeye waa la heli karaa farmashiyaasha laga iibsan karaa Mhm.
si fudud ayaad guriga u samaysan kartaa haddii aadan heli karin o r s gurigaadaad ku samaysan kartaa adigaa samaysanaya homemade o r s ah gurigaadaad ku samaysan kartaa marka muxuu ka samaysanaya qofkaas wuxuu ka samaysanaa qofkaas wuxuu soo qaadanaya hal litir oo biyo nadiif uu soo qaadanaya waa garta eh, ama haddii biyo caadi uu haysto biyaha tubada intuu karkariyo Mhm.
ayuu dib markaasi u qaboojiyaa Een, wuxuu ku daraa eh, lix qaado oo sonkor ah Mhm.
iyo haaf qaando oo cusba ah Mhm.
sidaas waxay ku noqonayaan marka liter een, o r s oo diyaarsan Mhm.
haddii qofka nus liter uu qasanayana wuxuu ku daraa saddex qaado oo sonkor ah iyo yacni rubac ee markaasi cusba ah waa garta afar meel meel oo cusba ah qaado oo afar loo qaybiyey meel oo cusba ayuu ku darsanaya hadduu qasanayo nus liter iyo saddex qaado oo sonkor ah Mhm.
hadduu litir qasanayna waa lix qaado oo sokor ah iyo haaf qaado oo cusba ah Mhm.
habkaas ayuu qofka gurigiisa ugu samaysan karaa waa garta marka waa muhiim aad bay muhiim u tahay o r s ta ee qofka hadduu fahmo Mhm.
gurigiisa ayuu ku daaweysan karaa qofka Mhm.
markuu joogo plan e yani heerka koowaad Mhm.
marka ha ku badin marka cusbada ama sokorta Mhm.
sababtoo ah waxay halis gelin karaan bukaanka hadday cusbada badato Mhm.
ama ay sokorta badato dhibaato kale ay meesha ka keeni kartaa Waa marka garta.
qaabka loo maxay isticmaalo tahay dhibaatada kale waxaa imaan kara qofka hadduu uu lahaa dhiikar ama cudurada markaasi cusbada u daran hadduu leeyahay ama sodiumta ay ku badan tahay Mhm.
dhiikaraa imaan kara eh, gaasaa imaan kara waxa waaye xanuuno Cudur- kalaa imaan kara cuduro kale kicin kartaa ha sidoo kale sokorta hadduu badsado qofka macaan hadduu qabay sidoo kale eh, macaankiyaa ka caay Mhm.
ama mataqaanaa wax badan xanuuno kale usii keeni kartaa Mhm.
sida loo isticmaalo marka o r s Waa- caruurta yaryarka ah ee, cabitaan ahaana loo siinaa si yaryar oo tartiib tartiib ayaa loo siinaa hal qaado laba qaado yani saacadiiba waa waa un lagu celcelinaa Mhm.
marka ilmaha ay matagaan isla markiiba waa lagu celinaa shan daqiiqo toban daqiiqo kadib waa la siiyaa o r s mar kale si Mhm.
tartiib tartiib ah Mhm.
caruurta yaryar ee naaska nuugaya waa in la siiyaa o r s inta u dhexaysa naas nuujinta iyo mataqaanaa inta ay fursadda haystaan in la siiyo waa taa caruurta yaryar waa waa tahay dadka waaweyn dadka waaweyn ee fuuq baxay ama markaas shubmaya ama matagaya waxaa Mm.
la siiyaa o r s ta kadib saxaro kasta ama matag kasta kadib waa inuu koob cabaa koobkan wuxuu u dhigmaa laba boqol oo konton ml oo Mhm.
kale waa laba boqol iyo konton ml qadar xagga emellada markii loo tiriyo koobkaas biya oo u ares inuu cabo mar kastoo shumo ama uuma tago waa waa inuu soo celiyaa wixii uu dhigay waata haddii uu jiro fuuqbax daran marka qofka wuxuu cabayaa si joogto ah waa waa ku ceshceshanaya fuuqbaxa waa ku ceshesh hadduu fuuqbaxo waa ku ceshceshanaya biyaha waa uun sii wadaya waa garta tusaale marka eh, haddii tusaale yar aan bixinno eh, ilmaha eh, dhalashada ilaa lix bilood qadarka ors ee la siin karo waa konton ilaa boqol ml Mhm.
kadib shuban kasta ama matag kasta afar ilaa labaatankii saacadood gudahood Mhm.
carruurta lix bilood iyo laba sano jiro boqol ilaa laba boqol oo ml la siinaa kadib saxro kasta ama shuban kasta oo joogto ah Mhm.
carruurta ka weyn laba sano eh, laba boqol ilaa saddex boqol oo ml kadib saxro kasta ama shuban kasta ama matag kasta in la siiyo si joogto ah Mhm.
ee dadka waaweyn ilaa hal litar saacadiiba inay isticmaalaan ayaa lagula taliya ilaa fuuqbaxa uu ka yaraado sababtoo ah aad bay uga baahbadan yihiin caruurta yaryarka ah ee Mhm.
marka ee talooyinkaasna waa muhiim dadka Mhm.
inay raacaan hadba da'da iyo wax ku dhisanayo waa tahay een, doctor sidee looga hortegi karaa een, cuduradan biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay ee waa su'aal muhiim ah in loo iftiiniyo bulshada Mhm.
ee waxaa looga hortagi karaa kow dadka inay cabaan biyo nadiif ah oo la karkariyey ama la sifeeyey Mhm.
biyaha ka hor intaadan cabin eh, haddii biyaha aad ka shakisan tahay iska karkari ugu yaraan shan daqiiqo si loo dilo jeermisyadii iyo waxyaalihii oo ku dhex jiray biyaha oo ilma aragtida ah ama isticmaalba biya oo markaasi filtaraysan ama kiimikooyin nadiifiye lasoo mariyey Mhm.
water purification tablet daawooyin waxaa jira lagu nadiifiyo Mhm.
Eh, ha cabin biyo ceel ama balli wasakhaysan Mhm.
Eh, biyaha ceelka naftarkooda hadduu wasakhaysan yahay Mhm.
lama cabo laakiin waxaan u tegi doonaa biyo ceel oo la cabi doono Mhm.
Ee, tani waa marka habka ugu wax ku oolka badan ee looga hortago cudurada sida daacuunka typhoidka iyo shuban biyoodka waa qodobka koowaad Mhm.
qodobka labaad ilaali nadaafadda gacmaha
Mhm.
hand hygiene wax loo yaqaan see loo ilaalinayo dhaq gacmahaaga ee ka hor cuntada Mhm.
iyo kadib Mhm.
ka hor musqusha iyo kadib Mhm.
kadib marka aad xanaanayso qof jiran ama ilmihi ilmo jiran yacni qofkuu ahaadaba xanaanaynta qof xanuunsan kadib waa Mm.
inaad gacmaha iska dhaqdo isticmaal had iyo jeer saabuun iyo biyo nadiif ah Mhm.
haddii saabuun la waayo waxaad isticmaali kartaa alkohol iyo waxyaalaha la midka ah dambasta iyo waxyaalaha jeermiska dili kara oo dhaqameedyada loo yaqaano Mhm.
qodobka xiga ee cun cunto nadiif ah oo ammaan ah luxubo meeshay ka yimaadeen cunto si fiican loo kariyey gaar ahaan hilibka iyo kalluunka oo kale ayaa si gaar ah looga diga in si fiican laisaga kariyo xiliyadan oo kale ha cunin cunto wadooyinka lagu kariyey ama aan daboolnayn oo banaamánka iska waran Mhm.
waa waxyaalaha khatarta keeni kara cudurada biyaha ka dhashay ay ka dhalan karaan Mhm.
ee ku kaydso cuntadaada ee meel nadiif ah oo markaasi heerkulkeeda la isku hubo haddii aan la cunin islamarkiiba raashinkaas Mhm.
raashinkaas haddaadan horey ka cunaynin Mhm.
meel heerkulkiisa iyo markaasi oo lagu kalsoon yahay ammaan ah ku kaydso Waa dhaq garta.
khudaarta iyo miraha iyo markaasi waxyaalaha aad isticmaalaysid khudaarta cagaaran iyo miraha intaba Mhm.
marka la soo iibiyo waxaa loo baahan yahay in la dhaqo aad loo mayro Ee, qodobka xiga in la isticmaalo musqul nadiif ah Mhm.
ee, musqusha ee, naftirkeeda iyadoo musqul ah waa inay fiicnaataa ay nadiif ahaataa Mhm.
yacni waa inaadan isticmaalin musqulo iska furan oo markaasi oo aan nadaafad lahayn oo oo markaasi yacni aan habboonayn waa in laga fogaadaa marka eh, muhiimad gaara in la siiyo aad musqulaha iyo aad musqulaha in aad loo nadiifiyo ee, Mm.
in la isticmaalo musqul ama god wasaqda si habboon u qaadan kara ama loogu gubi kara ama loogu ilaalin kara Mhm.
Ee, sidoo kale ee, musqusha ku dhow ceelka waa inaysan ka yaraan ilaa soddon mitir oo kale si wasaqdu aysan biyaha hoostooda u gaarin waa waxyaalaha muhiimka ah ay dadku u baahan yihiin in aad iyo aad loogu celceliyo qodobkan Mhm.
musqulaha ku dhow ceelasha waa in la cabiraa hadda la cabiraa inaysan ka yareen mitiraadka musqulaha ee ceelasha isku dhow soddon mitir inaysan ka yaraan sababtoo ah wasakda si aysan biyaha hoostooda usoo gaarin haddii soddon mitir musqusha ay ka yaraato ceelka u jirto Mhm.
waxaa ka dhalan kara khatar cudurada biyaha ka dhasha Ee, waxaan ka soo sheekeynay noocyada biyaha la cabi karo Ee, Mhm.
waxaan rabaa marka noocyada biyaha aan la cabi karin halkan inaan ku sheego si dadka ay uga faa'iidaan waa garta Ee, noocyada biyaha aan la cabi karin waxaa ka mid ah biyaha webiyada ama balliyada mhm, Eh, markaan ka hadlayno yacni biyaha waxaad dareemi kartaa en, biyaha in jeermisyo iyo wasaq ay iska xambaari karaan mhm.
xilliyadaas oo kale Eh, waxaa marka ku jira jeermisyo iyo cayayaano iyo fangasi iyo bakteriyada inay qofkii uu ka qaado hadduu cabo xilligaas oo kale markaa waxaa dhici karta markaa cuduradii biyaha ka dhalanaya inay ka helaan meeshaas ay ka qaadaan Mhm, sidoo kale biyaha tuubooyinka qaar oo markaasi ceelashooda aan dhahayn ceelal riig ah am- ama ceelal ammaan ah oo mhm.
aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo kale waxaa meeshaasna ka dhalan karaa biyahaas inay wasaqoobaan oo wasaqowga biyaha uu meesha ka dhasho waa gartay Eh, sidoo kale biyaha taangiyada ama barkadaha oo kale eh, waxaa dhici karta iyagana inay kiimikooyin ama jeermisyo iyo wasaq ay markaasi xambaaraan Mhm, Eh, sidoo kale biyaha ceelasha aan daboolnayn ceelal waxaa jira ceelal gacmeed yar yar ah oo waa- aan daboolnayn oo markaasi eh, aad u weyneyn mhm, waxaa ku dhici kara marka ceelashaas qashin iyo cayayaana iyo saxraha xoolaha iyo waxyaalo lamid ayaa ku dhici kara marka iyagana marka waxaa ka dhalan karaa cuduradaas biyaha ka dhasha marka si guud eh, noocyada biyahaasna waxaan kula dardaarmaynaa dadka inay ka fiirsadaan hadday ka fursan waayaan ay marsiyaan habraacii aan ka soo sheekaynay uu ahaa in la karkariyo eh, la jeermis dilo ama dawo la iskaga daro ama markaasi eh, filter loo isticmaalo si markaa biyahaas ay u noqdaan kuwo ammaan ah aad baad u mahadsanta
waa gartay dictore xagga musqulaha Ah.
hadda sida badan een, dadku markay guryo dhisanayaan aad iyo aad musqulaha guryaha baa la soo geliyaa marka musqulihii iyo meelihii wax lagu karinayey iyo meelihii ay dadku seexanayeen haddii isku dhow yihiin maxaa khatara oo ka dhalan kara aad baad u mahadsan tahay Een, ah, musqulaha inay u dhow yihiin waxba culeys ma lahan musqusha hadday nadaafad leedahay ee markaasi ay xiran tahay ee mar Oo, kasta ilbaab ay Gudaha leedahay gurigana ku taal gudaha ay ku taalo ay nadaafad leedahay mar kasta la nafteeyo la dhaqo la jeermis dilo la buufiyo markaasi biyo fadhi aan lahayn wax dhibaato ay keenaysa malaha waxa la diidayo waxaa waaye Waa nadaafad ee, darrada.
nadaafad darada ama musqusha oo furan oo weelashii iyo musqushii iyo jikadii oo is ag yaalo wixii isku dhex daadsan ee tuksagii intuu inta ka kaco musqusha galo haddana ka soo laaban karo imaan kara wixii isku furan waxyaalaha ugu daran waaye Ee, Mm.
waa midda musqulaha iyo eh, isku dhex yaal guryaha laakiin midda ceelka waa ka duwan tahay ceel biyood oo biyo laga cabaay iyo musqul inay isku dhowaadaana mamnuuc ah qodobka waa halkaasaan ugu gudbaynaa qodobka xiga ee nadiifinta deegaanka waxa loo yaqaano environmental cleanliness Ee, haddii deegaanka nadaafad la-aan ay ku dhacdo ama Mm.
ay ka jirto waxay ka mid noqonaysaa waxyaalaha keeni kara cudurrada biyaha ka dhasha marka ha ku tuurin qashinada meel u dhow ceel ama balli ama meel ay dadka biyaha ka cabaan xoolaha waa inaad ka fogeydaa meelaha biyaha laga cabo tusaalehaan waxaa dhacaysa xoolo baktiyey in la qaado in la dhigo waro ama meelaha biyaha ay dadka cabaayo waa waxyaalaha ugu khatarsan waayo oo aafada ah dadka oo baabi'iyey Ee, qashinka guriga iyo saxarada si habboon in loo tuuro oo meeshii loogu talagelay loo geeya in laga saaraa biyaha fadhiya meelaha lagu arko sida taangiyada een, dhalooyinka furan iyo wixii la mid ah si looga hortago kaneecada ka dhalanaysa biyaha fadhiya iyo waxyaalaha la midka ah waxaa kaloo muhiim ah dadka ee, ka hortaga muhiimka ah ee, loo sheegaya tallaalka ciddii heli karto Ee, qaar ka mid ah cudurrada biyaha ka dhasha waxaa looga hortegi karaa tallaalka in la ee, cudurka in la tallaalo ka hor qofka intuusan ku dhicin sida daacuunka wuxuu leeyahay tallaal uu leeyahay oral cholera vaccinal iyo typhoidka tallaal uu leeyahay hepatitisada waxa ugu daran hepatitisyada noocyada a b c d waa waxyaalaha ugu daran oo hadda socda cudurrada biyaha ka dhashana namber kowka ah waxayna leeyihin ogow tallaal yar oo markaasi muhiim ah meel kasta laga heli karay leeyihin inaad istallaasho waxba kaa dhibi mayso marka waa muhiim tallaalka marka waa difaac muhiim ah gaar ahaan meelaha cuduradaas ay ku badan yihiin haddaba meelaha cuduradaas ay ku badan yihiin dadkooda waxaa muhiim ah hadday heli karaan tallaaladaas inay raadsadaan Ee, qodobka xiga kaydinta biyaha si nadiif ah loo kaydiyo safe water storage in la isticmaalo weelal dabool adag leh oo jeermisyada iyo kaneecada aan ka gudbi karin Ee, inaadan gelin gacmahaaga wasaqda ah weelka biyaha lagu kaydiyo ama lagu isticmaalo ee, in la isticmaalo mar walbaba ee, weelal nadiif ama dhalooyin ama weelal la dhaqay maalin kasta la jeermis dilo in la isticmaalo Ee, sidoo kale in la wacyigeliyo bulshada islamarkaasna la baro ee, xaqiiqada nadaafadda waxay tahay dadka in la ogeysto waa arrin aad u muhiimsan waa garta dadka waa in la baraa halista biyaha wasakhaysan habka loo nadiifiyo biyaha ee muhiimadda nadaafadda ay leedahay gacmaha iyo cuntada intaba wacyigelintu waa furaha ugu weyn ee looga hortago cudurrada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsantahay waa tahay eh, doctore waxaa jira meelo ay dadka isugu yimaadaan tusaale ahaan ama waxay ka iibsadaan suuqyadoo kale aad iyo aad qudaarta lagu iibiyo hilibkaoo kale maqaayadaha dadka ay wax ka cunaan oo kale Si fiican.
nadaafadooda haddii iyaguna ay liidato aad iyo aad saameyn caynkee ayay keeni kartaa aad baad u mahadsan tahay waa waxay ka mid yihiin dadka aan hadda aan wacyigelinayno Mhm.
aan ka hortaga u sheegayno Mhm.
Eh, dhammaan maqaayadaha dukaamada iyo markaasi goobaha ganacsiga waxay la mid yihiin eh, nadaafadda guryaha iyo goobaha mataqaanaa eh, aan ka hadlayna ayay la mid yihiin Mhm.
waxay u baahan yihiin marka dhammaantooda inay bartaan eh, waxa ay tahay nadaafadda wacyigelin waa- wacyigelinta deegaanka iyo bulshada iyo nadaafadda gaarka iyo midda guud in la fahmo ay aad Mhm.
muhiim u tahay marka iyagana waxay ka mid yihiin dadka aan la hadlayno aad baad u Mhm.
mahadsan tahay waa tahay en, doctore maxay tahay en, talooyinka ay tahay in la raaco ee aad bulshada siinayso aad baad u mahadsan tahay eh, ismaaciil Eh, haddaba eh, marka laga hadlayo cudurrada biyaha ka dhasha waterborne diseaseska eh, wacyigelinta bulshada waa mid aad muhiim u ah si loo yareeyo faafidda cudurradaas aan ka soo hadalnay Eh, waxaan marka halkan kusoo koobaynaa talooyin ay tahay muhiim in la raaco oo wacyigelin fiican u noqon karta bulshada Eh, marka ugu horeyso mar kastaba biyaha la cabayo waa inay nadiif ahaadaan ama la sifeeyey ama la karkariyey Mhm.
Ee, qodobka labaad nadaafadda gacmaha in lagu dadaalo ee, gacmo dhaqashada ka hor cuntada iyo kadib musqulaha intaba Mhm.
qodobka saddexaad nadaafadda cuntada waa shay muhiim ah qofka inuu cuno cunto si fiican loo kariyey inuusan markaa cunin cunto wadooyinka lagu diyaariyay ama aan daboolnayn ama markaasi khudaar iyo miro aan nadiifayn intaba inuu iska ilaaliyo qodobka afraad musqulka oo si fiican loo hagaajiyey qofka inuu isticmaalo Mhm.
qodobka shanaad kaydinta biyaha guriga Mhm.
qofka eh, biyaha guriga uu ku keedsanayo inuu ka taxdiro inuu isticmaalo weelal daboolan oo nadiif ah Mhm.
oo aan gacmaha la gelin oo aad loo ilaaliyay in la isticmaalo qodobka lixaad in laga hortago kaneecada meelaha biyo fadhiyada oo kale in laga saaro biyaha fadhiya kaneecada uusan si uusan ugu tarmin in la isticmaalo eh, sh- shabaqa kaneecada ama la daboolo biyaha si loo kaydiyo qodobka toddobaad eh, in la qaato tallaalada cudurada si looga hortago eh, cudurada daacuunka wixii aan soo sheegnay typhoidka iyo hepatitis intaba Mhm.
ee qodobka sideed wacyigelinta joogtada in la baro dadka halista biyaha wasakhaysan iyo muhiimadda nadaafadda ay leedahay in lagu dhiirigeliyo bulshada inay raacaan talooyinka nadaafadda iyo tan caafimaadka qabta intaba in la raaco aad baad u mahadsantahay waa tahay en, doctore gabagabadii en, barnaamijka ayaan soo gaarnay maxay tahay doctore fariinta ugu muhiimsan ee bulshada loo sheegi karo si loo yareeyo en, cudurada biyaha ka dhasha aad baad u mahadsan tahay ee, fariinta ugu dambeysa aan aan markaasi bulshada ku wacyigelinayno ee, xaqiiqatan ee, waan soo koobaynaa waa Mhm.
waa waa muhiim Ee, marka waxaan u sheegaynaa dadka inay ka fogaadaan ee, biyaha wasakhaysan oo had iyo jeer ay cabaan biyo nadiif ah Mhm.
oo la sifeeyey ama la karkariyey Mhm.
in qofka gacmihiisa ku dhaqdo een, shay jeermis dila ah Mhm.
ama saabuun ama dambas wax uu heli karo si joogto ah in cuntada la cunaayo ay mar kastaba nadiif ahaato ama la karkariyey ama la jeermis dilay in la isticmaalo musqulo nadaafad leh oo aad loo diyaariyey in lagu keedsado biyaha meel habboon oo markaasi aan jeermis iyo waxba lahayn in la kala saaro biyaha fadhiyo iyo kuwa socda intaba eh, in la qaato tallaalada qofba siduu u heli karo Mhm.
lagula tacaalo cudurrada biyaha ka dhasha isla markaasna la wacyigeliyo dadka eh, ku xeeran meelaha biyaha ka dhalan karaan Mhm.
ama dhibaatooyinkan ka dhalan karaan Eh, habraacan marka oo dhan marka wuxuu ka ilaalinaya bulshada Mhm.
shubanka cuduradan biyaha ka dhasha daacuunka tiifowgaas goryaanadaas jaardiyaha iyo cudurada kale oo biyaha ka dhalan kara Mhm.
waxayna marka taas kuu sugaysaa caafimaadkaaga iyo kan bulshada intaba sidoo kale eh, waxaa xusid mudan in markaasi eh, eh, baahda fayadhoorka khaasatan makaatiibta degmooyinka ama gobolladana dhegaysanaya Mhm.
eh, fariintan iyagana inay xambaaraan oo markaasi si jidya leh u dhaqangeliyaan Mhm.
Eh, waxaa muhiim ah habraacan aan ka soo sheekaynay ee lahaa intaasoo qodobo oo ka hortag ah Mhm.
wuxuu gogoldhig u yahay een, faayadhoorkii ama badqabkii biyihii cuntadii iyo markaasi magaalooyinkii aan joognay marka waxaa muhiim ah marka mas-uuliyiinta faayadhoorka ama maamulada islaamiga ah inay Mhm.
dhaqangeliyaan fariimaha noocan oo kale oo warbaahinta islaamiga ay baahinayaan Mhm.
inay markaasi dadka kusii wacyigeliyaan ay markaasi iyagana kula dardaarmaan oo talooyinkan iyo fariimahan baxaya ee ku saabsan cuduradan biyaha ka dhalan kara naftirkooda inay ka faa'iidaystaan oo markaasi usii faa'iideeyaan dadka ay markaasi sii xambaaraan iyagana waan kula dardaarmaynaa iyo dhammaan maamulada islaamiga ah aad baad u mahadsantaha
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgasha wilaayaadka islaamiga oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeena andulus bodcasti intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القيام